hogaamiyaha dalka suudaan cabdilfataax al burhaan ayaa waxaa soo dhoweeya madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi waana safarkiisii ugu horreeya ee uu ku taga suudaan isagoo kasoo baxay dhuumaaleysi uu gudaha iyo hareeraha khartuum ku jiray maalmo ka hor inta uusan u ambabixin magaala xeebeedka aboorta suudaan burhaan ayaa ku adkaystay shir jaraa-id oo uu la qabtay madaxweyne siisi kadib in ciidamada suudaan aysan damac ka qabin inay si keli ah xukunka u qabtaan islamarkaana hadafkiisa ugu weyne uu yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjaro colaada milatariga ee muddada afarta bilood ah ka taagan dalkaasi نحن نؤكد أن القوات المسلحة السودانية قوات قومية ليست لديها أي نزعة للاستيلاء على السلطة ليست لديها أي نزعة للاستمرار في أنها تحكم السودان waxa uu sheegay in ciidanka qalabka sida ee suudaan ay yihiin ciidan qaran islamarkaana aysan jirin wax rabitaan ah oo ay ku doonayaan inay xakunka ku qabsadaan si hal dhinaca islamarkaana ay dalka sii maamulaan muddo aanan la cayimin wuxuu intaas ku daray inuu doonayo inuu xaqiijiyo dalalka deriska la ah suudaan iyo dadka suudaan in uu isku dayayo in uu joojiyo dagaalka iyo in la dhammeeyo isbeddelka dimuqraadiga ah si dadka suudaan ay u doortaan madaxdooda doorasho xor iyo xalaal ah inkastoo burhaan uu fariintan rajo wanaagsan ka muujiyey haddana wararka naga soo gaaraya caasimadda suudaan iyo qaybo kale oo waddankaasi ah waxay sheegayaan in laga yaabo in colaadda ay sii xoogaysato telefishinka al carabiya ee sacuudiga uu leeyahay ayaa soo bandhigay muuqaal toos ah oo laga keenay khartuum oo muujinaya qiiq madow oo ka kacaya qaybo ka mida warshad ku taala magaalada umudurmaan wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa sidoo kale sheegtay in in ka badan labaatan qof lagu dilay weerar ka dhacay magaalada niyala ee gobolka daarfuur ee galbeedka suudaan sayid saadakh oo ku takhasusay cilmiga bulshada una dhasha masar ayaa v o eda u sheegay in madaxweynaha masar siisi uu kula kulmay burhaan garoonka diyaaradaha ee al calameyn si uu ugu xaqiijiyo inuu yahay hogaamiyaha sharciga ee suudaan inkastoo khilaafku jiro waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in masar ay isku dayeyso in ay soo afjarto iska hor imaadka sida ugu dhaqsiyaha badan si looga hortago bay tiri dhiig badan oo daata oo dhalin kara weeraro aargoosi ah oo aan dhammaad lahayn mustaqbalka saadiq waxa uu ku adkaystay in ammaanka qaranka ee masar uu halis ku jiro sababtoo ah colaadda suudaan lama huraanna ay tahay in la joojiyo colaadda ka hor inta aanay ka sii darin
masar waxaa ku hareeraysan dowlado fashilmay oo ay ka mid tahay libiya suudaan iyo maamulka khaza marka masar waxa ay leedahay dano qaran oo ah in xasilooni ay ka jirto suudaan iyo dowlad dhexe sababtoo ah xuduudda ay la wadaagto waa kun kilomitr marka haddii dowladdii dhexe ee suudaan ay burburtay waxay la macno tahay dhaqdhaqaaqyo gooni ugoosad ah iyo kooxo gooni ugoosad ah oo soo bixi doona kuwaas oo iyaguna saameyn ku yeelan doona masar haddii aad iska indho tirto suudaan waxaad bixinaysaa balaayiin dollar warbaahinta masar waxay sheegtay in jenaraal burhaan uu qorsheynayo inuu booqasho ku tago sacuudiga saacadaha ama maalmaha soo socda waxaana laga yaabaa in booqashadiisan uu ku xujiyo safar kale oo uu ku tegayo wadamada khaliijka imaaraadka carabta ayaa taageera ninka ay ishayaan burhaan ee jenaraal maxamed xabdaan dagaalo mana cadda in abudabi ay diyaar u tahay inay ku cadaadisa dagaalo inuu heshiis la gaaro burhaan wararka qaar ayaa sheegaya in imaaraadka carabta uu hub u soo diraya ciidamada taageerada degdega ah ee dagaalo iyadoo lasii marinayo kooxda wagner ee ruushka ee fadhigeedu uu yahay bariga libiya masar ayaa lagu soo waramayaa inay diyaarisay roadmap ama qorshe taasoo horseedaysa in la qaboojiyo colaadda suudaan ugu dambeyntiina lasoo afjaro qorshahan ayaa lagu soo waramayaa inuu ku baaqayo xoojinta hay-adaha rayidka ah iyo dib u dhiska kaabayaasha rayidka falanqeeyaha bariga dhexe ee fadhigiisu yahay washington paul sullivan oo ka tirsan golaha atlantic council ayaa v o eda u sheegay in masar ay si weyn uga faa'iideysan karto suudaan xasiloon oo barwaaqo ah iyo in badan oo ka mid ah boqolaalka kun ee qaxootiga ah ee kusoo qulqulaya dalkaasi tan iyo markii ay colaada bilaabatay inay dib ugu laaban karaan guryahooda waxaa kaloo ay xustay in ka faa'iideysiga masar ee halganka biyaha webiga niil ay kula jirto etoobiya ay fiicnaan karto haddii masar ay kaalin weyn ka qaadato xasiloonida suudaan